Wasaaradda Haweenka, Arrimaha Qoyska iyo Xuquuqul Insaanka Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ka bilowday kulamo wacyigelin ah oo ku saabsan joojinta gudniinka fircooniga ah kaas oo dhibaato badan ku haya haweenka Soomaaliyeed. Kulanka wacyigelinta bulshada ee wasaaraddu bilowday ayaa gogol xaaro ah, kaasoo la dhammaystiray dhowaan ay wasaaraddu soo bandhigi doonto. Wasiirka Wasaaradda Haweenka, Arrimaha Qoyska iyo Xuquuqul Insaanka Dowlad Goboleedka Jubbaland Cadar Ismaaciil Cabdulaahi Juraati ayaa sheegtay in gudniinka fircooniga uu dhibaato badan ku hayo gabdhaha.
marka buuggii iyo sharcigii aan rabnay dhaqangelintiisa inaan bilowno waxaan rabnaa inaa idinka ka noqotaan lambarka koowaad si bulshadeenna uu u gaaro gabdhaheenna ay u helaan badbaado ay ka badbaadaan tacaddigii u geysanayay oo ahaa gudniinka gabdhaha waxyeeleeya sida aan ka warayno gudniinkaas wuxuu naga galaaftay gabdho soomaaliyeed oo reer jubbaland ah oo maanta wax ku ool ahaan lahaa ama waalidiintooda anfici lahaa ama dalkooda iyo diintooda anfici lahaa yaa wuxuu sabab u noqday inuu bahalkaas dilo oo uu dhulka la galo oo maanta aakhare ay jiraan iyada oo lagaga baaqsan karay iyada oo aanan maarata xaq aysan u lahayn gabadhaasi inay u dhimato dhib uusan ilaahay keenin ee iyaga in loo geysto marka saa darteed waxaan rabnaa inaad gaarsiisaan ood bulshadeenna waxaan ognahay inaad si fiican u isticmaashaan aaladda tiktokga facebookga iyo dhammaan meelaha lagu xiriiro oo dhan marka in maaragtay uu xaaraan yahay oo mamnuuc yahay oo ilaahay uusan ogoleyn ee sharci laga soo saaray ee maxkamad la isku saaraya ee uu k- ee ciqaabo ciqaab ee ka dhalanaysa ciddii maxay ahayd ee ku dhaqaaqda inaad bulshadeenna aada gaarsiisaan meel walbaan geyn doonaa geed walbaan geyn doonaa tuulo walbaan geyn doon geyn doonaa meel walba oo bulshadeenna ay ku kulmi doontaa ayaan sharcigan geyn doonaa haddaan nahay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka